halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o si toosa uga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaaliyo afartanka mitirban iyo weliba hirarka efamyada ee magaalooyinka geeska afrika qaarkood
galab axad oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kasta oo aad naga maqlaysaan waa toddoba iyo labaatanka bisha julaay sannadka laba kun afar iyo tobanka idaacadan ah waxaa wada jir idinku daadihinaya anigoo ahaa cashe ibraahim iyo maxamed cabdi iisan dheere
runtii xalay keliya waxaa ku dhimatay labada dhinac halkaas isku-arrimaadkooda dhowr iyo toban taqriiban waxaan haynaa kow iyo toban ilaa labiyo toban dhaawacan intaas inuu ka badan yahay ayaa hadda maxaan kuraan helaynaa xogta
waa guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose cabdiqaadir siidiyoonu ka waraysannay dagaal xalay ka dhacay deegaano hoos yimaada gobolka waxaad sidoo kale maqli doontaan waxyeellada ay kiimikada u geysato caafimaadka barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ganacsiga iyo qodobo kale marka horese warkii caalamka mitidiinta xamaas ayaa sheegaya in ay hadda ogolaan doonaan afar iyo labaatan saacadood oo xabad joojin cusuba oo ka dhacda khazah taas oo bilaabanaysa labada duhurnimo ee saacadda waddankaasi israa'iil ayaa weli laga wardhowraya inay jawaab ka bixiso xabad joojinta u dambeysay ee kasoo yeertay xamaas xamaas ayaa arrintaana ku dhawaaqday axadana maanta ah wax yar kadib markii israa'iil ay dib u bilowday duqaynta ay ku hayso khaza taas oo ka dambeysay gantaallo laga soo galay dhulka falastiiniyiinta madaafiic dhowr ah ayaa israa'iil lagaga soo turay khazah saacado ka hor intii aan la gaarin xilligii ay dhammaan lahayd xabad joojin kale oo la sameeyey israa'iil ayaa sabtidii ogolaatay in afar iyo labaatan saacadood oo kale ay sii socoto xabad joojintii hore ee laba iyo tobanka saaca ahayd ee khaza oo ay gaarto ilaa iyo saqda dhexe ee xadana maanta ah si kastaba ha ahaatee israa'iil ayaa sheegaysa inay ka jawaabi doonto madaafiicda xamaas uu soo ridayo inta lagu guda jiro waqtiga waqti kordhinta lagu sameeyey xabad joojinta ayna sii wadi doonaan in ay raadiso oo ay burburiso dhuumaha ay xamaas u adeegsato in ay gudaha israa'iil ugu soo gudbiso hubka iyo dagaalyahanadaba xamaas ayaa diiday muddo kordhintaasi waxaana ay sheegtay inay doonayso in marka hore ee israa'iil ciidamadeeda kala baxda khaza falastiiniyiinta ayaa sheegaya in tirada dhimashada ay kor u dhaaftay kun qof dadka dhintay ayaa badankooda shacab oo ay ku jiraan caruur fara badan israa'iil ayaa sheegaysa in dagaalkaasi ay ku weyday saddex iyo afartan askari iyo laba shacaba
baarayaal ka tirsan booliiska dalalka australia netherlands ayaa dib u dhigay qorshe ay xadda maanta ku doonayeen inay ku booqdaan goobtii ay ku burburtay dayuuraddii malaysian airlines ee bariga ukraine iyagoo sheegay inuu jiro welwel dhinaca amniga ah iyada oo goobta uu dagaal ka socdo dhammaan laba boqol iyo siddeed iyo sagaashankii qof ee saarnaa dayuuraddii malaysian airlines ayaa dhintay markii ay dayuuraddu soo dhacday toban maalmood ka hor iyada oo u kala gooshaysay magaalooyinka amsterdam iyo kualalambur waxa ay ku dhacday goob ay fallaagadu haysato oo ku taalla gobolka donesk ee dalka ukraine halkaasi oo middo bilo ah uu dagaal ku dhex marayo ciidamada ukraine iyo goonigoosta ruushka raacsan dhowr darsan oo saraakiil u dhashay australia iyo holland ayaa goobta gaadhay si ay u baadhaan kaalina uga geystaan helidda hadhaagii dadka iyada oo la sheegay in falal lagu baabiinayo cadaymihii la heli lahaa goobta laga soo warinayo dowladda maleeshiya ayaa xaddii maanta iyaduna sheegtay inay dirayso tiro booliiskeeda si ay baadhista kaalin uga geystaan hogaamiyaha fallaagada alexander boroday ayaa toddobaadkii hore baarayaal caalamiga u oggolaaday inay goobta si nabada u tegi karaan kooxda caalamiga ayaa sheegtay inay mar kale isku dayi doonaan inay goobta burburka tagaan isniinta berita ah
ugu yaraan siddeed iyo soddon qof ayaa ku dhimatay caasimadda ku taalla bariga waddanka liibiya ee benghazi iyadoo ay xoogaga dowladda ee liibiya ay isku dhaceen fallaago islaamiyiina sabtidii shalay iyo axaddanna maanta ah warbaahinta dowladda masar ayaa sidoo kale tabinaysa dhimashada saddex iyo labaatan qof oo masaari ah oo ku dhintay caasimadda libiya ee tripoli kadib markii uu gantaal ku habsaday gurigooda oo ku dhow garoonka diyaaradaha halkaas oo dagaal faraxa looga gubtay ku dhex marayo maleeshiyooyin iska soo horjeeda ee kaasoo galay toddobaadkii saddexaad libiya ayaa cagaha la galaysa mawjado rabshado ah oo daran tan iyo dagaalkii sanadkii laba kun koob iyo tobanka waddanka lagaga saaray hogaamiye mucamar al khadaafi hadhaagii daxaliistay ee markabkii dalxiiska ee costa concordia ayaa gaadhay goobtiisii u dambeysay kadib laba sano oo badbaadintiisa lagu guda jiray hawshan ayaa ka socotay jasiiradda gilio ee dalka talyaaniga halkaas oo markabka ku rogmaday laba sano ka hor ayna ku dhinteen labiyo soddon qof kolanyo maraakiib oo garab socday iyo qalabkii jiidaya ayaa xaddii maanta gaadhay dekadda janawa ee waqooyi galbeed ee talyaaniga markabka ayaa dhinac u liicay intii una rogman laba sano ka hor bishii sebteembara sanadkii hore ayaa la toosiyey si loogu diyaariyo in dusha sare ee biyaha la keeno shirkadda markabka iskale ee costa consier ayaa khasaaraha badbaadinta ku qiimaysay lacag dhan hal dhibic afar bilyan oo dollar iyadoo malaayiin kalena ay ku baxayso kala furfuridiisa
ramadaan kariim iyo galab wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan dagaal sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa xalay ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose kaasoo u dhexeeyey laba beelood oo horey ugu dagaalantay gobolka gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose cabdulqaadir maxamed nuur cidi ayaa v o eda u sheegay in dagaalka oo ay ku dhinteen dad ka badan toban qof dhowr iyo toban kalena ay ku dhaawacmeen uu si iskii ah u qaboobay aroornimadii maanta haddaba dagaalkaasi iyo waxa mar kale dhaliyey ayuu guddoomiyaha goordhoweyd iga warramay isaga oo jooga magaalada muqdisho
shalay subxii ayuu maxaanku xurgubtan ay bilaabatay dagaaladan ka dhexeeya labada beelood maleeshiyaadkooda deegaanka lagu magacaabo lamber conton runtii halkaasi khasaare ayaa ka dhacay lix qof wax kabaa ka badan ayaa halkaa ku geeriyooday dhaawacana waa kasii badan yahay kadibna waxay isla aadeen maxaanku irahdaa tan iyo xalay hawdka sida daygaduud iyo daybaas iyo ilaa dhinacan salini korkeeda iyo maxaan ku raha meesha ilaa iyo dhanaani inta udhexaysa maxaan ku raha marka marka waa dhul bacaad oo gabaahiir oon cidla deganeen waayo oo deexa maxaa loogu dagaalamaa meesha marka waxaan la yaabana waayo magaalo haba lagu dagaalamo beera ha lagu dagaalamo meel control ha lagu dagaalamo meel strateji ha laakiin waxa un cilka ay su qabaanaan la yaabanahay macnaha labadan beelood in hadda maxaan ku rahay yani dhinacaasi bacaadka iyo deexda inay ku dagaalamaan macnaha wax lala yaabo waayo macnaha anaga yaa la yaabanba dagaalkan maxaa soo laba kaclaysiiyey horta kan shalay xalay waxaa soo laba kaclaysiiyey sida aan ognahay beel ka mid ah maxaan kula maleeshiyaadkii ayaa yimid oo beel kaleo iyadana meel haysata meesha lamber conton ayaa maxaan ku irahdaa ay ugu timid kadibna de maxaan ku irahdaa waxa la yidhaahdo oo arcy ama argos ama revenge waxa la yidhaahdo ayaa beeshii kalena sameynaysa saasay ugu daba baxday saan anagu maqalnay macnaha maleeshiyaadka kalena saas ayaa duurka laisla aaday inta hadda anagu ahayno oo oon hubno waxaa lala yaabo maxaan ku irahda dagaal macnaha dagaalami jireen lakin habeen ma dhici jirin macnaha xalay way ku dagaalameen dhinacaas maxaan ku irahda deexda marka dagaalka ma dagaal gaad ma ahaa mise mid wuxuu ahaa inta maleeshiyaadkii sidoo kale sidii horeba u dhici jirtay intay iska hor yimaadeen intay is aqoonsadeen saas xabadda isugu bilowday kii shalay subxii dhacay caashay wuxuu ahaa mid gaadma ah aroortii hore laakiin kii xalay wuxuu ahaa mid laysu digayo oo oo oo runtii lis ogaayo oo dagaal lagu ballamayo ahaa saan u arkayna annaga ilaa iyo hadda khasaaraha maxaa lagu sheegay runtii xalay keliya waxaa ku dhimatay labada dhinac halkaas iskoorimaadkooda dhowr iyo toban taqriiban waxaan haynaa kow iyo toban ilaa laba iyo toban dhaawacan intaas inuu ka badan yahay ayaa hadda maxaan ku rahan helaynaa xogta meeshu waa meel aan maxaan ku rahda jidi marin oo magaalo ku olin ceel ku olin webina marin kanaalna marin hadee un cid socotaa oo meesha maraysana ma jirto waa meel deexoo duur ah bacaad ah aan idhaahdee marka saa laleeyahay marka xogta laga heli karo waa iska yar yahay ilaa labada dhinac labada maleeshiyo macnaha in laga helo maahin hadda maxaan ku irahdaa ilaa hadda baaritaan baan hayna laakiin xogta ugu horeysan anagu hayna waa kow iyo toban ilaa laba iyo toban oo dhimasho oo labada dhinaca dhowr iyo toban macnaha shan iyo toban oo dhaawac oo labada dhinaca intaasaan hadda haynaa yaa laga soo xigtay tiradaas labada dhinac maleeshiyaadka macnaha runtii ragga horjoogyaasha u ah badanaa maxaan ku irahdaa un xoogaa maxaan ku irahdaa un waxa un aan isku daynaa mar walba in dabkii la qaboojiyo inaan la hadalno in warheedhaha war war bilsoona lagu jiraa ilaahay ka baqa war maxaa yani dhiiga daadanaya hala joojiyo marka un hadee colka waraf ma lagu daybo way kuleyta mas-uuliyaddaana farayseed anagoo ka aamusi mayno marka hadda dagaalkii ma socdaa mise wuu qaboobay may waa istaagay xalay ha gelinka dambe ayuu kuleytaba istaagay marka hadda maanta saaka waxma dhicin marka ma lakala dhex galay mi ma lakala dhex galay mise iyaga unbaa iskood u kala tegay maya lama kala dhex gelino iskood marka hadda markaad fiiriso saansaanta guud ahaan gobolka gaar ahaan bal deegaanada lagu diriray saansaanta waa sidee iyo bal sida joogu yahay
walaale horta maxaan ku yidhahdaa cashay meesha magaalada ama tuulooyinkaas waa laga barakacay cidi kuma harin olba meel deexa iska hedo dadku saas kuma badneen haddana maxaan ku yidhahdaa dagaalkani maxaan ku yidhahda markiisii hore wuxuu kusoo bilowday dhinaca deegaan ahaan haddana siyaasad buu isu rogay saan filaya macnaha ismaamul goboleedyadii kala jiidanaya gobolka shabeelle hoose dhinaca iyo maxaan ku yidhahdaa badweynta hindiya qaar baa usoo jiidaya dhinaca iyo koonfur galbeed qaar baa ujiidaya baydhabo baydhabo iyo muqdisho baan kala yidhaahde kala jiidasho ayaa jirta gobolka labadan beeloodna marka waxaad moodaa marka inay ku ta'asureen ama in maxaan ku yidhahdaa axwaashaasi inay hadda dhexdooda gashay marka waxaan filayaa marka qaabka hadda maxaan ku yidhaha halka loo gelayo dawladda juhdi badan ay ku bixiso dawladda dhexe dawladda federaalka soomaaliyeed wasiiro culculus iyo maxaanku guddiga dib heshiisiinta iyo rag wax ku ool ah odayaal ah ee gobolkii loo soo diray kadibna ayagiina waxay ku guuleysteen dagaalkii ugu horreeyay inay joojiyaan hadda kan waa laba waa waa waa waa soo noqday kadibna maxaan ku yidhahda waxaa lagu ballansan yahay odayaashii labada dhinac maxaan ku yidhahdaa gobolkii waa laga keenayo xaggaas iyo caasimada loo qaaday inta nagu maqaalaha ah runtii dib heshiisiin baa ka socota dhinacaani janaale maxaan ku yidhahda dib heshiisiin baa ka socota hadda oo maxaan ku yidhahdaa labada beelood lagu heshiisinayo annaga lafteenka maamul ahaan gobolkii gogol ayaana fidanay shalambood macnaha dad badan oo maxaan ku halkaas aan isugu keenay ee jira laakiin sideedaba gobolka shabelle hoose ilaa ismaamul goboleed uu dhinaca raaco fili maayo arrintan inay istaagayso sababta wixii siyaasadda isku bedeleen caashay marka gobolka shabelle hoose haddii sida dawladda hadda ay tiri oo koonfur galbeed macnaha lagu daray oo gobolku xagga raacay macnaha oo awoodda maxaa kula la saaro waxaan filayaa macnaha arrintan siyaasadda meesha way ka baxaysaa
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose cabdulqaadir nuur sidio goor dhoweyd khadka taleefonka igu warramayey
galab wanaagsan rabadaan wanaagsan mar kale dhegaystayaal golaha wasiirada dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa isugu yimid kulan gaara oo lagaga hadlayey dib u habaynta lagu samaynaya safaaradaha ay soomaaliya ku leedahay dalalka dibadda wararka ay v o edu helaysa ayaa sheegayay in lasoo xidhayo safaaradaha soomaaliya ee ku yaala waddamada ay ka mid yihiin germany burundi malaysiya tanzaniya iyo ruwanda waxaa iyana la qorsheynaya in xafiisya haatan u shaqeeya sida safaarado laga dhigi doono qunsuliyado haddaba sahre ciilanuur ayaa xalay khadka telefoonka kula xiriirtay wasiirka arrimaha dibadda doctor cabdiraxmaan ducaale beyle waxayna ugu horreyn weydiisay nooca dib u habaynta ay samaynayaan
ha waxaa laga hadlay safaaraha dibada aan ku leenahay dib loo eego markaas intani waxaa la doonaya waxa weeyaan safaaradihii inay xurmadeedu soo noqoto oo intaan ku filanahay ay furaacaan inkii ay noqdaan safaarado dawladda kusoo xidhan oo ministriga kusoo xidhan qofkan haddii aanad adigu asodoodankiisa aanad uga kahaynin amar amar wax idinka dhexeeya ma jiraan marka waxaan damacnay dib loo soo noqleeyo safaaradii iyo himilooyinkii wadamani lahaa iyo sharaftii ay safaaradu lahaayeen waxyaalaha la doonaya lagu socodnay waxa weya in lasoo yareeyo numberkooda dadka dibadda jooga intaba in lasoo yareeyo hadhow markaa mushaarooyin in arrimo loo qorayso dadka kale u noolaadaan baan doonayna wa tay marka guud ahaan safaaradaha ay soomaaliya dibadda ku leedahay waa imisa horta safaaraduhu way badan yihiin badan yihiin badan yihiin waxaa jira dad fara badan oo meelo aynaan aynaan weligeen maqal waraaqa u qaatay oo jooga waxaa jira dad fara badan oo iyaguna safaarada aan naqaano jooga waa ilaa toddoba iyo toddoba iyo soddon meelaha weeye laakiin haddaad eegto inta warqaduna haysataa ilaa kotoba ay gaareen inta warqaduna haysata ee kuwala imanaysa kuwalanaysa wadan magaciisuba inagu adag yahay baan iyaan safiirka nahay oo yani nin warqad iska sitowno ama gabar warqad iska sitowno qof u qoray waa tay marka kuwa aad sheegtay eydaan markaa garanaynin yaa yaa mushaharka siin jiray ay shaqada safaaradda ku wadaan wax shaqaa hayse ma ka socotay safaaradaha ay joogaan wallaahi arrintaasi waa arrimaha la doonayo in lagu guda jiray sanad iyo dhowrkii na soo dhaafay sidii loo loo ogaan lahaa dadkan safaaradan joogna alaba cidda wax siisaa dad baa jira bay laga kuraysan yihiin oo dawlada carabta ka bixiyaan qaar baa jira mustarigu ka bixiyo qaar ba meel bay wax kasoo galaan dhawaanahana dee baasaboora iyo waxbaa ka jiray oo baasaboorada iyo ayaa iyaga xoogaa lacay kasoo galayeen waan gartay wasiir toddoba iyo soddon safaaradood baad sheegtay inaad idinku og tihiin oo markaad wasaaradaada ay si toosa ula shaqeeyaan haddana waxaa nagu maqaalo ah in safaaradihii qaarkood shan ka mida aad albaabada usoo xidhaysaan oo aad go-aansateen in iyaga laga takhaluso safaaradahaasi ma noo sheegi kartaa kuwa ay yihiin iminkaasi kama sheegi karo laakiin way iska soo bixi doonaan kulley iyo kulleyba in koob iyo soddon lagu soo ururiyo ayaa arrintu tahay safaarado waxaa jira dhibaatooyin ka taagan yihiin oo syria iyo ay kamid tahay oreed iska soo xidhnay south sudan iyo beri hore iska iska soo baabaa loo soo xidhay dhibaatada taagan awgeed kuwa kalena kulley naas bay kasoo bixi doonaan mar haddaad safaarad meel ka furato waddanka cilaaqaad weyn baa iyo dhexmaraya marka inaad soo xidhaa ma fududa laakiin inagu waxaan isnidhi meel alla meeshii aynaan lacagteeda bixin karin in aan lacagteeda bixin karayno aan ku tuntuusano wixii la danteena inaan eegano unba unba meesha important baa la yidhi hadhow haddii dhaqaalehenu sare u kaco sare u kaco waan furi karnaa qaar kale berri maasaa dan baan furi karnaa laakiin maanta sanadkaan joogno waxaasna waxu haynaa laakiin koob iyo soddon ay kusoo ururiyaan sideed iyo labaatan safaaradood iyo saddex kusuuliyadood inay furaadaan ayaan ku tala jiraa sida sida xaqu yahay iyo sida ay waxyiwaasa saasaan ku tala jirta haddii alayda wararka ay v o edu helaysa waxaa ka mid a safaaradaha lagu tala jira in albaabada loo xidho wadanka germany iyo wadanka burundi oo kale labada wadan haddaynu si gaara u eegno waa wadamo midna ay ciidamo ka joogaan soomaaliya midna waa mid kamida wadamada yurub ee dabcan waqtiyadan dambe midowda yurub si gaara ay soomaaliya u daneeyaan marka maxaa mashaqadii ay qabanayeen safaaradahaasi baan aydan ku qancin mise howlaha dadka soomaalida ee halkaa jooga ay u qabtaan baan idin qancin may may may intaa midna maaha intaa midna maaha annagu waxaan nidhi inaan soo yeelno weeyaan marka waddan walow soo qaadayba wuxuu noqday xajiin buu noqday aa taaban karay inta waxaan nidhi waan ku dhaqaajinaa wuxuun soo xidhnaa maarata unla soo xidho maanta qaar unla soo xidho wey inaad dib isku eegto weeyaan waxaad iska bixin karayso safiirada dhawaysanaya waa ceeb weeyaan safiirada dhawaysanaya baasaboorka cadintay madaxa iska saaran marba wasaarad gelaya ama mar marba safiir kaloo carbeed oranaya wax nasiib waa waa waa ceeb weeyaan ceebtaa inaan soo afsir rabaan anagu damaanay inta badan dadka aanu ama waraysano ama aanu warbixinaha ka samayno ee dadka soomaaliyeed daafaha caalamka kala jooga meel kasta oo ay dhibaata ku dhacdo dadka soomaaliyeed waxay ka cawdaan inaanay wax awooda iyo wax waxtara u lahayn safaaradaha meelahaasi markaa jooga marka safaaraduhu shaqadan ay iminka qabtaan ma wafdiyada dowladdu markay baxayaan unbay howlaha u fududeeyaan oo waa howlo siyaasadeed unbay u joogaan ilan waxa muuqata inaanay shaqo dadkii rayidka ahaa u haynin safaarada intooda badani inkastoo aan inkam fiican soo gelin dakli fiican soo gelin waxaalkooda ilahay oogaya haddana waxaan inu ogahay safaarada fara badan fara badan oo dadka wax la qabtaa jiraan dadkeenu way iska wada kadeedan yihiin safaarada lafteeduna quwad weyn wada safaaradii oo inkamkeeda ba iska yaryahay iyada lafteeda lalama xisaabtami karo kol haddaanad adigu waxba siinin marka way iska jirtaa cabashooyinkaasi way jiraan laakiin si sida loosii buunbuuninaya anigu maaha baan umalaynaya safaarado badan oo arkay dabcan wasaaradda arrimaha dibadda ad adigu wasiir ka tahay baa u qaabilsan magacaabidda safaaradaha iyo dadka ka shaqaynaya intooda madaxda ama hogaanka qaabka lagu soo xulo qofka safiirka noqonaya ama madaxda safaaraddu waa qaab nooceeya ma qaabkan four point five kii hadda soomaaliya ay ku dhisan tahayba mise waa qaab qofka iyo si shaksiya loo magacaabo intaba intaba inay isku jiraan baan yayaan yayaan filayaa intaba way isku jirayaan waxay isku jireen waxa weeye safaaraduhu waa waa positions waaweyn weeye marka waxay qayb ka yihiin saami qaybsiga dalka u yaala waa tay ugu dambeyntii dadka safaaradaha ka shaqaynaya dhammaantood ma gudaha dalka laga soo magacaabaa oo magaalada muqdishoa laga soo diraa mise dadka waxaa laga qoraa meelaha ay joogaan ee safaaradaasu ka furan tahay mane waxaa jira dad layidhaha local staff iyo dad diblomaasiyiina diblomaasiyiinta shuru sharcigu wuxuu sheegaya waxa weeyaan qof diblomaasi noqonaya inuu wasaaradda iyo diblomaasiyadda wax ka yaqaano marka qofkii professionalka ah gudaha waa lagu qori karaa dibaddana waa laga soo qori karaa hase ahaatee waa inuu gudaha qofkii ka shaqeeya horta
cabdiraxmaan ducaale bayle wasiirka arrimaha dibadda ayuu ahaa oo khadka teleefonka ugu warrameeyay sahre ciidla nuur halkaad kala socoteenna waa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a haatan kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha iyo maxamed colaad xasan
wacanow wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeenni wicitaanka dhegaystaha wixii ka dambeeyey burburkii soomaaliya waxaa baaba'ay habkii adeegga caafimaadka bulshada inkastoo ay jireen cusbitaallo dhowr ah oo shaqaynayay muddadii burburka hase yeeshee howlaha ay qabtaan ayaa xoogga saarayay dabiibidda dhaawacyada shacabka iyo dhinacyada dagaalamaba ka soo gaara colaadaha soomaaliya waxaa meesha ka baxay wacyigelintii caafimaad ee bulshada ku baraarujin jirtay nadaafadda ka hortegista cudurrada faafa iyo faa'iidada la xiriirista goobaha daryeelka caafimaad ay u leedahay bulshada haddaba magaalada muqdisho ayaa waxaa laga hirgeliyey wargeys ay talooyin caafimaad iyo wacyigelin ku qoraan dhakhaatiir soomaaliyeed oo lacag la-aana guud ahaan xaaladaha caafimaad iyo arrimaha wacyigelinta caafimaadka iyo doorka dhakhaatiirta soomaaliyeed ayaan ku qaadaa dhigaynaa barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan barnaamijka waxaa marti igu ah doctor cabdulqaadir cabdiraxmaan aadan agaasimaha gaadiidka gurmadka deg dega ah oo ka mid a dhakhaatiirta howlaha caafimaad ee xilligii dagaalada ka waday soomaaliya ahna tifatiraha wargeyskan cusub ee caafimaad ee somaali medical journal inta uu barnaamijka socdana waxaa su-aale ku weydiin doona qaar ka mida dhegeystayaasheenna oo meelo kala duwan oo dunida ah jooga doctore kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha idaacadda v o a laanta afka soomaaliga waan ku dhowaa aada iyo aada umahadsanti waa gartay aan ku bilowna marka hore bal waxaad inoo faahfaahisaa wargeyskan caafimaadka marka hore annagoo u gudbi doona su-aalaha kale iyo dhegeystayaasha marka dambe bismi illaahi raxmaani raxiim idaacadda v o aad ayaan uga mahad celinayaa sida xoogga le iskaga xilka iskaga saareen wacyigelinta iyo arrimaha bulshada haddana soo laabta su-aashaadii jaraa-idkan waa joornaal soo baxa bishiiba mar kana faallooda arrimaha caafimaadka kana wacyigeliyo dadka waxyaalaha dhibaatada u keeni kara oo yacni waxyaalaha yar wax yar oo qofka cudur weyn ku keena ka wacyigeliya una sheega sidii uga hortegi lahaay dhibaatooyinka caafimaad darro ka hor intuona u baahan daawo waayo annaga waxaan aaminsannaa bahda caafimaadka haddaynu nahay in uu qofka ku jiro caafimaadka iyo caafimaad darradaba gacantiisa ku jiraan yacni ilaah baa gacanta ku haya laakiin waxa uu gacanta ku saabsan inay tahay tusaalayaasha ugu yarar waxay yihiin yacni markii loo ilmaha yani waktigan xaadirka ah waxyaalaha ugu badan ee dadka u dhimanayaan waxyaala simbal ah sida malaariyada tabeecada nafaqa darada yacni respiratory infectionka iyo yacni cudurrada faaf dhammaantoodna waa wax ay dadku ka hortegi karaan iyagoon u baahan dhakhtar iyagoon u baahan goob caafimaad ay dadku kaga hortegi karaan gacmahooda marka joornaalku waa joornaal lacag la-aan ah waa joornaal la geeyo qofka gurigiisa loogu geenayo yacni kalama jeedo inaan guri guri u geleyno laakiin haddii aan geyno meel kastoo public ah baabuurta la raaco yacni p l ka ah dhexdooda laga qaybiyo goobaha caafimaadka laga qaybiyo meel kastoo la isugu yimaado laga qaybiyo oo lacag la-aan oo qofka afkiisa oo ku akristanayo yacni luqadiisa oo kaga dhergayo af soomaali faseex ah yacni midka dadku wada fahmi karaan ku qoran far nadiifa ku qoran far kalara ku qoran yacni intaas oo dhanna waxaan u yeelaynaa dadkii yacni innagu waxaan usoo dhabar adeygnay waktigii dagaalada jireen dagaalkii haddii uu soo roonaaday waxaan haddana daraasin dadkiina u dhibaatoonayaan waxyaala yar yar ah oo ka hortegi karaan marka journaalku waxyaabahaas oo dhan ayuu kulansaday yacni waxaan soo qaadanaa bil kastaba ilaa lix ama toban cudur oo dadku ka hortegi karaan haddana dadku waxa ugu badan isbitaala ujiifa ay yihiin wargeyskan yaa maalgeliya lacag baa ku baxaysa dabcan daabacadiisa iyo hawshiisa iyo shaqadiisa yaa maalgeliya oo soo saaristiisa lacag ku bixiya xaqiiqatan lacag aada u fara badan ayaa ku baxda markaan yacni si frankly speaking si dhaba markaa idinla hadlo lacag badanaa ku baxda waayo journaal color ah in lasoo saaro oo labaatan bage ka kooban oo bil kasta lasoo saaro oo yacni waa kharash badan wey kharashkan waxaa iska kaashada rag dhakhaatiira yacni oo yani waxa weeye arrintan arrin ka adag ayaan soo tijaabinay oo ahayd free ambulance serviceka markaan sameyneynay yani ambulansooyinka lacagla-aanta markaan sameyneynay jeebkeena ayaan ka bixi jirnay muruqeenna maskaxdeenna iyo maalkeenna waana lagu soo badbaaday oo dad badan ayaa ku badbaaday marka intii aan dad badan soo daadgurayn lahayn waxaan ka fakarnay waddo ka sahlan oo dadka inti lagu wacyigeliyo ay kaga hortegi karaan cudurrada marka lacagtan jeebkeena ayaan ka bixnay lacagaha aynu shaqaysano ayaynu ku bixinaa waktigeenaan gelinaa yacni asxaabta saaxiibadan la kaashanaa waa gartay wa wa wa laakiin ma jirto dawlad dawlad ama hay-ad ama dal shisheeye oo naga maalgeliya yacni ugama ugamana fadhino horta qofku markuu wax qabsado wax lala qaban karaa laakiin qof fadhiid ah ayaan waxna qabsanayna asu waxna lalama qaban karayo aad baad umahadsanta waa kugu soo noqon doonaa waxaan u baaqayaa dhegeyste ku jira qadka dhegeysta magacaaga ku bilow halka aad nagala soo xiriirayso bismillahi raxmaan raxiim magacaygu cabdiraxmaan daari guutale oo jooga magaalada muqdisho cabdiraxmaan kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha idaacadda v o a laanta afka soomaaliga waayahay cabdiqaadir aada iyo aad ayaan u salaamayaa dabcan sida hubaasha waxaad moodaa inay aada usoo hagaagayso heerka fircood ee degmooyinka gobolka manaadir aan joogno taasna dadka ayaa ku ammaanan iyo bulshada waayahay way fiican tahay tallaabadaas ajir allaha ka siiyo laakiin imise qofaa wax akrin karta oo soomaaliga inay akriso ku fiican dadka badanaa waxaan ognahay in inta wax akrisa ay ka badan yihiin inta aan waxba akrin soomaha banaan lahayn marka ama tala ahaan ba aan u dhigo oo aan tala ahaan aan usiiyo yani inaysan ku ekaanin qoraal oo keliya ee ay sameeyaan idaacadaha maqalka dadka wax uga gudbiya in fariimahaas loo markaa gudbiyo oo ay sidaasi dadka in badan oo kamid ah ay u gaarto fariintu oo aysan ku ekaan oo keliya qoraal wargees lagu qoray oo aan ka wado waxaa yeer dadka heli kara inay akristaan ama waktiga siin kara wargeeska inay helaan wa waa gartay waa ku mahadsan tahay aragtidaada haddaad qabto su-aal dhakhtarka aad weydiinayso
waxaan rabaa oo kale inaan weydiiyo heerka yacni maanta uu marayo adeega caafimaadka waddanka waan ognahay runtii waxbaa la qabanayaa khaladaadka iska jiraan dhinaca u badan maxaan ku idhahda khibrada yari iyo weliba aqoontii cilmiga caafimaadka oo aan heerkii la rabay gaarsiisnayn maxaa iyaga uga qorshaysan hadday ahaan lahayd in ay ka qayb qaataan horumarinta guud ee caafimaadka waddanka matsalan tababaro inay dad macnaha u fidiyaan dhalinyarada waxbaratay anigoo kale waxaan kamid ahay dadka baaska haysta nervinka wax maxaan ku dhaha fursad shaqaana uguma jeedo magaalada marka sidee laisku waafajinayaa ardayda badan ee kasoo baxday cilmiga caafimaadka ee kuliyadaha kala duwan ama medicine ha noqoto ama lab ha noqoto ama farmacy ha noqoto ama medicine ha noqote wa wa waa gartay aad baad umahadsan tahay cabdiraxmaan guutaale oo naga soo wacay magaalada muqdisho doctor cabdicabdiqaadir waad maqlaysaa aad buu umahadsan yahay daahir horta daahir waxaan leeyahay dadka wax akriyaahi ma yaro yacni marka ugu yaraato sanad kasta muqdisho iyo hareeraheeda toban kun oo qofa iskuulaad ka soo baxa marka goboladiina dabcan way ka badan yihiin marka numberkaa faraha badan inagoo ka faa'iidaysanayna ayaan ugu talagalnay jooraas in la akristo sidaas si lamid ah waxaan ka qaybinaa joornaaladan yani jaamacadaha yani jaamacadaha yani waad ogta hadda magaalada muqdisho oo keliya ah waxaa ka ka furan in ka badan labaatan jaamacadood oo jaamacad kasta ay dhigato ilaa shan kun oo arday marka waxaan isleeyahay ma yaro far keligeed far far fool ma dhaqdo waxay ubaa waxaan u baahanahay inaan iskaashano dhammaan bulshadeena sheekh iyo shariif iyo wax cid kasta yani inaan iskaashanaan u baahana qof walibana hadduu meel ku aado wax unbaa noo qabsoomayo waxaan u malaynayaa marka haddii wacyigelintan keliya innaga aan sameyno joornaal aan kusoo qorno in qolyo kaleeto yani idaacadihii iminka way shaqeeyaan tifiyadu way shaqeeyaan intaana wacyigelin caafimaad way wadaan oo waxaa kamid hadda midaan ka hadlayno idaacadda v o a marka waxaan isleenaha innaga wixii yani nooga aadinaa yani ka yani cabdulqaadir ahaan inaan wax uun qabto haba yaraadaane marka waxaan u baahana cabdiraxmaan inuu nagala qayb qaato sayaan u baahannaha cabdiraxmaan inta lamidkaan la baahan u baahannahay ilmihiisaan u baahannahay dhammaan reerkiisa inay nagala qayb qaataan waana mahadsanta cabdiraxmaan dhegeyste kale ayaa qadka ku jira oon soo gelinayaa dhegeysta ku bilow magacaaga iyo halka aad nagala soo xiriirayso runtii xaruntii aa islaamaya baabiyaha kaamiska iyo dadka yahay dhakhtarka baraash martida inagu ah magacaygu waa cabdullaahi cumar cali awatariga waxaa joogaa puntland kusoo dhawow barnaamijka marka horena fikirkaaga marka hore ku hormar waan ku dhowahay saaxiib sare in badan kaga magacoobaya waxa weeyaan waxaan leeyahay runtii nadaafadsa dadka waa imaanka darkeed weeyaan waxa weeyaan kolay waxa qof walba runtii maanta inuu hadda nadaafada ka shaqeyn mas-uulba ka saara xiddiin baa runtii ka saaran oo iyadana runtii waxa weeyaan dee waxay kamid tahay waa asaasi nolosha weeyaan su-aasheeda waxay noqonaysaa doctoorka aan weydiinayo isagoo aada u mahadsan waktiisa kaalida inoo soo huray su-aasheedu waxay tahay saan runtii la socono xilada marka ay da-aan karoorka ay da-aanti maxaa ku yidhahdaa xagga dad aan kusuganayo puntland oo kale waxaa waxaa jir dad waxaa jira barka ayaala oo maxaan ku yidhaha haddaba runtii aan hadda haysan maxaan ku yidhahdaaye dagaalo runtii hadda ay runtii isaga soo nacayoon xagga marka loo fiiriyo waxyaalaha qashiinka oo kale la isticmaalayeen oo kale ama ahaato waxaa jira gudoon fara badanta meelaha runtii halkaas ay ka jiraan marka waxyaabaha noocaas oo kale marka runtii arrimahaas oo kale dhaca roobka yimaadaan dadka iyaga marka dadka iyaga doctoore maxaa ku haboon runtii in maxaa ku dhahda hadda isaga difaacaan ama runtii ay runtii hadda maxaa ku yidhahdaye ay samaystaan wax runtii dahaara si dadka ugu badbaada cudurro ka dhalan kara maxaa ku yidhaha xiriyaas kale marka roobka da-aan wa waa aad baad umahadsan tahay dhegeystahaasi naga soo wacay puntland doctor cabdiqaadir aad maqleysaa dhegeystaha wuxuu leeyahay bal dadka barakacyaasha ee dhibaateysan ee aan aan heli karin waxyaaba badan oo adeegooda caafimaadka iyo nadaafadii ay u baahnaayeen aan heli karin xiliyada roobka oo kale maxay kaga gaashaaman karaan cudurada faafa very good waa runtii waa waa su-aal wanaagsan wey horta markii dadku ay meel yani sida barakacyaashu waxay degaan meel ciriiri ah waxa weeye qofku waxa weeye boqolkiiba konton ama boqolkiiba lixdan caafimaadku waa inta gurigiisa uu ku dhexaysto qolkiisa inta uu ku haysto weeye caafimaadku waxaa ka mid a qofkan inuu farxasho inuu musqul isticmaalo inuu cunto kulul isticmaalo inuu cuntada iska daboolo in yacni waxyaalahaas u baahan yahay xilliyada roobku da-aan waxaa ka dhasha sida malaariyada oo kaleeto iyo shuban biyoodka waxyaalaha lamidka ah intaba waa laga hortegi karaa roobku wuxuu u baahan qofku haddii roob da-o horta waa inuu helo shaltar inuu helo lagamarmaan weeye meel uu ka gabaadsado intaan haysan allah siiyo annagana ilaah noo anoo siyaadiyo labo had malaariyada waxay u baahan tahay qofku muskuwita nafka baalkan leeyahay shabaqa ama shinduruwada ama marakaneecada inuu isticmaalo yacni wax simbala wey qofka hadduu intaa caafimaad inta gurigiisa uu ku haysto ama gurigiisa dhexdiisa uu ku haysto hadduu hagaajiyo caafimaadkiisa boqolkiiba siddeetan waa waa waa wuu wanaagsanaanaya hadda xadiiska uu ka dhawaajinayay cabdullaahi ayaa wuxuu ahaa nadaafadu waa iimaanka barki marka jornaalkan waxyaalaha uu ka hadlayo aad dadka ugu wacyigelinaya waxay tahay inuu yidhahdo war caafimaadku gacantaada ku jiraa caafimaadku gurigaaga ku jiraa waa inaad isticmaashaa waxa joornaalka kugula hadlayo that's why joornaalkan loo soo saaray wa waa marka waxaa gartay rabnaa dadka inay ka faa'iidaystaan luqadooda oo yacni yacni aada fasiix u ah inay ku wada akhristaan joornaalka oo ka wacyigelinaya meesha cudur kaga imaanayo markay barakacyaasha isu yimaadaan ay meel isugu tagaan waxaa la yidhaha dadku markay aad ciriiri meel ay galaan waa hubka caafimaad darrada waayo waa laisu gudbinaya waa laisku neefsanaya dadkii markay isku neefsadaan dhibaata ka dhacaysa marka waa Waa- inay waa gartay.
kala fofogaadaan kala durgaan musqulana samaystaan wa waa gartay Eh, doctore waxaad xustay in jir en, wargeyskan caafimaad ama medical somali medical journal aad ugu talaga lacag la-aan uu yahay oo dadka aad u qaybisaan oo eh, mar haddii aad sheegto inaan la maalgelin wargeyska oo maalgelin cid kale aadan ka helina intee la eg tahay cadadka aad ka soo saari kartaan ama aad ka soo saarteen si dadka ay dadka aad ugu qaybisaan
Eh, waxaan ugu talagalnay ilaa toban kun oo koobiyana soo saaro bisha uu soo bixi doono toban kun oo koobiyana soo saaro dabcan waa ognahay lacag badana ku kacaysa laakiin waxa weye waxa waxaan waxaan ku badbaadinaynaa ka badan waayo hal qof oo joornaalka inta akhrista yidhaahda meeshaana caafimaad darradu ka jirta ee asagu iska badbaasha annaga intaas ayaa faa'iida noo ah marka tobankan kun oo koobi kuma kuma bixi doonto xamar keli ah waxaa la geenayaa puntland somaliland gobollada dhexe iyo jubbooyinka dhammaan meel kastaan doonana inaan gaarsiino Eh, waxyaalaha aan yani ka faa'iideyno waxaa ka mid ah oo inaga feedback noo ah yani qofkii qof badbaadsaay wuxuu la mid yahay qof mujtamaca dhan badbaadiyay uu la mid yahay waan hubaa yani cad cadadkii hore ee baxay dad badan ayaa nala soo xiriiray oo naga yani naga codsaday inaan soo gaarsiino mar kasta ama aan soo wargelino inuu soo baxay innagaa soo raadsanayno marka waan hubaa yani ardada jaamac waxaa ka faa'iidaysanaya cilmi ahaan uga faa'iidaysanaya ardada jaamacadaha marka laga soo tago dadka yani caafimaad darrada yani ka hortegaya waxaa ka faa'iidaysanaya dadki cilmiga qalbigooda ku jiray ayaa soo bandhigaya oo odhanaya macnaha cilmigan ugu jira ha laga faa'iidaysto oo meel ku faafiya la-a dadka haddii idaacad looga sheego way wanaagsan tahay laakiin idaacadda waxay waxaa laga yaaba hal daqiiqo inuu maro ama laba daqiiqo uu dhegeysto laakiin joornaalkan waxa uu akrinayo mar kasta oo kusoo celcelinayo wey wa waa gartay aad baad umahadsan tahay dhegeyste kale ayaa qadka ku jiro oo soo gelinaya dhegeyste magacaaga ku bilow iyo halka aad nagala xiriirayso ah waa idin salaamaya dhammaantiin ah, magaceyga waxaa layidhahdaa cabdikariim yuusuf adeerow ah, waxaa salaamayaa ah, walaalkay cabdulqaadir waxaan kaloo salaamayaa dhammaan bahda ah, shaqaalaha v o eda oo adeeg hagar la-aan ah u hayo ummadda soomaaliyeed Ah, waxaan rabaa marka hore fikirkayga aan dhiibanayaa Ah, waxaa jira in la furay journaal medical marka ah, waxaa jiray joornaalo fara badan oo burburkii ka hor soo baxay oo saddex iyo labaatankii sano shaqaynaya oo sharci darro ahaa ama aanan nasiibka u ogolaan eh, nidaam dawli ah oo ay sharciyad ka soo qaataan oo maaragtay ay furtaan Ah, hadda waxaan arkayaa eh, medical journal oo ah journaalka caafimaadka oo laga furay soomaaliya laakiin Waxaan made- rabaa- madeero aan ku xasuusiyo eh, doctoorka wuu ka soo hadlay wargeyskan waa wargeys caafimaad oo lacag la-aan oo bulshada loogu wacyigelinayo oo loogu adeegayo maaha wargeys loo furayo in lacag laga helo ama eh, ganacsi ama siyaasado isdiidan lagu qoro marka een, xusuusin bay iga tahay intaa waa hore ugal okay eh, waxaan weydiinayaa maadaama uu yahay journaal eh, dalka waxaa ka jira dowlad iyo maamul eh, maamul goboleedka ama dowladda dhexe eh, federaalka haba iska tabar yaraato journaalkan ma haystaa ruksad goobta uu ka shaqeynayo maamulka xukuma ee ruksad ma ka haystaa oo ogolaanayo inuu dadka gaarsiiyo haddii uu joogo meel ay dowladda federaalka xukuntana ma haystaa eh, warqadda ruksada ee ay soo siisa dowladda federaalka oo ah inuu shacabka eh, maaragtay eh, hanuuninayo doctor cabdulqaadir wuu ku maqlayaa een, dhegeystahan haddaan su-aashiisa si kale u dhigno een, wada shaqayn intee leeg ayaad ka haysataan wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka soomaaliya mar haddaad wacyigelin bulshada bilowdeen ood wargeys soo saarteen ood howlaha ku jirtaan a- a- aad baa u mahadsan cabdikariim waa runtii tala wanaagsan weeye ee cabdikariim jaraa'idkan marka intaynan soo saarin ka hor waxaynu ruksad ka qaadanay wasaaradda warfaafinta aad bay runtii usoo dhaweeyeen aad bay nogala qayb qaateen registrationkiisa sharciintiisa aad bay usoo dhaweeyeen ee, wayna naga aqbaleen waa registered waay wasaaradda warfaafinta dhanka kale wasaaradda caafimaadka iyada laftirkeeda ayaa iy- ayaa ku qota oo ku faafisa kuna wacyigelisa dadka marka labadaa dhinacba runtii inagoo fiirinayna yani in sharciga loo hogaansamo labada waan waan waan waan u hogaansanay inaan hogaansanana diyaar baan u nahay yani anaa uma nihin runtii dad tuuganimo rab- doonayeen dadku wacyigeliyaan waxaan rabnaa wixii aan khaladnay naloo soo raacdo wixii aan ku xaq leenahana in nala ku difaaco taas marka sidaa darteed anagu sharciga waan u hogaansannahay wasaaradaha ay qusaysana waan la xiriirnay wayna naga aqbaleen aad bayna usoo dhaweyn rumaantii haddaan usoo noqono xaaladda guud ee caafimaadka soomaaliya marka gaar ahaan magaalada muqdisho dhakhaatiirtii muddaba usoo joogtay ayaad ka mid tihiin maxaad eh, ku macnayn lahayd horumar iyo dibudhac xaaladda caafimaad ee bulshada eh, muqdisho iyo hareeraheeda Ah, rumaantii anigu waxaan oran lahaa yani caafimaadka marna wuxuu ku jiray yani mar waxaa dagaalaa lagu jiray oo lama xusuusan karaynin cudurada kaleeto oo waxaa la oranayaa qoyskan xalay maka badbaaday madfac xabad maka badbaaday ayay ahayd mar Eh, alxamdulilah taa waxaad moodaa in laga soo yaro gudbo ilahi nooma celiyo Eh, dhinaca runtii eh, xagga kale caafimaadka darada kaleeto ee jirta aada u badan waa waxaa la dhihi karaa aad baynu una daran tahay una qaab daran tahay waayo dadku ma haystaan cisbitaal public ah oo ay u soo hirtaan yani waxaan xasuustaa hadda magaalada muqdisho cisbitaalka public transfer yani ee- ah yani ee referaalka ah ee ama wax loo soo refer gareeyo waa cisbitaalka banaadir banaadir waa cisbitaal weyn waa cisbitaal ee, hooyada iyo dhallaanka ay mataqaana ee, aad ugu shaqaysa ugu adeegta haddana ma lahan wax fan ah cisbitaalka intaa la eg ee boqolaalka ee, bukaan ay usoo hiranayaan ma lahan yani ee, ee, meel ay ku tiirsanayaan oo oranaya mataqaana ee, ee, wax ka caawinaya xitaa shidaalka uu isbitaalka matoorka lagu shidaa aate waxaa soo raaca isbitaalka waxaa furan ee, keytaney iyo isbitaalka madiina oo iyagana u samaysan inuu adeegaan bukaanada soo dhaawacma marka waxaa la dhihi karaa yani qofku hadduuna helin meel kasta uu joogo cisbitaalka ugu dhow uu noqo toban kilomitr caafimaad daradu way jirtaa waxaan anigu islahay oon oon ku ku taami jira mar haddii malaashiicdan iyo xabadahan joogsadaan ambalaasta dhibaatadeeda waad ka raysan doontaa laakiin ma dhicin waxa- waxaa dhacday yani dhinacii kaleeto ilmihii yani ee shubmayey kuwii malaariyada qabay hooyadii yani ee fooshu haystay oo midna una u dhoweyn cisbitaalada ina u dhoweyn waa hal isbitaal la wada beegsanaya latay cisbitaal banaadir markaa ratid meel kastoo joogta xamar waxay ku xiran tahay kilomitrka u jirta laakiin yaa ku gaarsiinaya waxaad u baahan tahay eh, ambulance aad u baahan tahay marka caafimaad darra runtii daran baa ka jirtaan dhihi karnaa wa waa gartay Een, markaad fiirino soomaaliya oo kale een, xilliyadii dagaalada iyo xilliga aad shaqaynayseen ilaa maanta la joogo isbitaalada ugu waaweyn waxay xoogga saaraan eh, la tacaalidda een, xanuunada eh, ama ama dhaawacyada soo gaara dadka xabaduhu ay waxyeeleeyaan ama een, eh, rabshadaha mag- soomaaliya ka jira iyo meelaha kala duwan ee dagaalada ay saameeyaan Een, hadda waxaa d- magaalada muqdisho ka furan xarumo caafimaad oo ha- dalka turkiga uu ka hirgeliyay magaalada muqdisho Eh, xarumaha iyaguna ma- ma kuwaa bay la mid yihiinoo xooga waxay saaraan dadka dhaawacyada qaba mise daryeel kaleoo caafimaad bay bixiyaanoo eh, eh, bulshada soomaaliyeed ka faa'idaa
a- a- aad baad umaadsanta walaalo Eh, Tur- turkiga horta wuxuu furay hal cisbitaal oo defa hospital yidhaah waana cisbitaal private waaye dadka waxaa iska daaweyn kara dabaqada sare oo kaliya waa tusaale numberka loo qaata waa laba iyo toban dollar wey mira family qoysaska levelka dhexe ah waxay ku dhacaan ama iska bixi karaan ma aha hal waxaa iska bixin kara yani waxaan dhihi karaa boqolkii qof baa laba qof ama saddex qof aa iska bixin karta waa isbitaal brefado waaye isbitaal dadka yani tabarta daran dadka taagta daran ay awoodaan ama ay haweysanayaan ma aha haddii yani dadka loogu sheegay ina turkiga uu ahay lacag la-aanta isbitaaladooda ma ahan waa runtii taas anaa ka jahal bixinaya waa gartay dhegeyste kalean soo gelinaya qadka dhegeysta ku bilow magacaaga iyo halkaad nagala soo xiriirayso magacayga waa cabdiqaadir dabane oo kasoo hadlaayo magaalada balweyne ee gobolka hiiraan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha kusoo dhawow cabdulqaadir haddaadna maqlayso okay walaad aada umaqsan tahay waa ku maqlaa waxaan joogaa aniga magaalada balweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaan jeclaan lahaa horta in oo ra'yina aan ka dhiibto hal su-aalna waa jeclaan lahaa inaan weydiiyo dhaqsake aniga hadda waxaan joogaa tusaale ahaan gobolka hiiraan oo kale problem badan a ka jira markii oo gobol ahaan aan uga hadlo hab ugu badnaadeen xitaa degmooyinka hadda gadaal dawladda ay ka qabsatay oo sida buulo darbe oo kale oo xaalad oo aada u adag ay ka taagan tahay dhinaca caafimaadka waxaa jiro hadda magaalada way go-doonsan tahay awalba iyadoo isbitaalkii hore oo dawladda uu dumay oo hay-adda waxaa joogtay bisha cas iyadana waa mar hore ka baxda marka hadda tii bisha casna ma joogto wax oo farmashiyo waa laga yaabaa xanuun baabiyo wax lamid oo qofka ele laakiin wax kaloo ka badan oo yaalla xitaa ma laha marka problemkaas oo dhan aa iska jiro waxaan kusoo gabagabay lahaa marka su-aashayda oo ah dhakhtarka waxaan weydiin lahaa caafimaadka marka laga hadlaayo waxaa la sheegaa ilaa iyo sideed qodob oo aas-aasiya oo primary health care la yidhahdo inay jiraan markaa fiirisid soomaaliya hadda sida ay tahay u barbar dhigtina qodobadaas xitaa shuruudadii mala buuxin karin sideedaas qodob marka waxaan jeclaan lahaa dhakhtarka wixii ay ka qaban karaan oo karaankooda ah iyo bal isku daydooda wax ay hiigsanayaan insha allah bal inuu nala wadaago wa waa mahadsantaha aad baa mahadsantaha cabdulqaadir dhaqane oo beledweyne nagala soo xiriiray doctor cabdulqaadir waad maqlaysaa mastar dhaqane aada iyo aada u mahadsan tahay horta waxaan rabaa inaan xuso yani waxaa dhawaan ka baxa dalka hay-addii la oran jiray m s f oo soomaaliya guud ahaan meel kastoo ka mida xarun ku lahayd runtii markii ka baxda m s f waxaa banaanaaday saakuun badanaa kasoo baxa meeshii ama sbace xagga caafimaadka ayaa kasoo baxa dhaqane haddii yani arrinkan primary health care-ka arrintaas waxaa looga fadhiya wasaaradda caafimaadka inagu waxaan diyaar u nahay wax alla wax allaa wixii karaankeena wixii nafteenna ee maalkeena iyo muruqeenna ku saabsan inaan bixino oo juhdi ah ugu dambeyntii maxaa fariina oo aad umarsiin lahayd ama caafimaad ama wacyigelina bulshada soomaaliyeed warbaahinta v o e da laanta afka soomaaliga marka hore horta v o e da waan u mahad celinayaa yani arrinkan wanaagsan ee wacyigelinta nagala qeyb qaadatay marka labaad waxaan rabaa mujtamaca soomaaliyeed ee maqlaya dhegeysanaya horta inay akriyaan yani arrimaha caafimaadka inay akriyaan caafimaadku waa waxa qoys kasta gurigiisa uu ku haysto caafimaadku ma aha wax meel kale laga raadinayo caafimaadku ma aha wax inta dukaan aad tagtid aad soo iibsanaysa waa in horta ilaahay looga mahad celiya caafimaadka tan labaad waa inuu qofku uu ku dadaalaa nadaafadda deegaanka iyo nadaafadda gurigiisa fadlan faraxalo markastoo musqusha isticmaashid fadlan musqul isticmaal cuntada iska kurlee dabool tuksiga iska ilaali intaa markaad samaysid caafimaad darro way kaa dheeraanaysaa fariin kaleen doonaya inaan gudbiyo waxay tahay dhammaan mujtamaca soomaaliya af soomaaliya ku hadlaay inta akhrisa joornaalkan in inay noo soo gudbiyaan yani wixii ay u arkaan muhiim iyo inay nala wadaagaan wixii caafimaad daray u arkaan iyo wixii ay doonayaan in loo soo gudbiyo inay noo soo sheegaan aad iyo aad baan uga mahad celinayaa wicitaanka barnaamijka
aad baa umaadsantaa doctoore annaguna waa kaaga mahad celinayna wakhtigaaga qaaliga ah intaa ayaan dhegaystayaal ku soo afmeeraynaa barnaamijkeennii wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan barnaamijka waxaa marti igu ahaa doctor cabdulqaadir cabdiraxmaan aadan agaasimaha gaadiidka gurmadka deg dega ah ahna tifatiraha wargeyska caafimaad ee somaali medical journal intaan barnaamij midkan la mida ku kulmayno waa maxamed colad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo nala socodsiinayay barnaamijka wicitaanka dhegeysta halkaad kala socoteenna waa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a dhowr nooc oo kiimikada ka mid ah ayaa loo aanaynayaa inay sababaan xanuunka kansarka laakiin waxaa iyana jira kumanaan nooc oo kale oo kiimika ah oo aan weli la ogeyn oo sababi kara cudurkaasi haatan cilmi baarayaasha waxa ay soo saareen hab si sahlan loogu ogaan karo nooca kiimikada ee waxyeelo caafimaad u geysan kara dadka waryaha v o a jessica berman ayaa warbixintan inooga diyaarisay waxaa soo jeedinaya maxamed cabdisandheer oo stuudiyaha la fadhiya
suuqyada adduunka waxaa laga helaa ilaa iyo siddeetan kun oo isku dhis kiimikaada waxaa loo adeegsadaa waxyaabo badan sida dawada sunta cayayaanka iyo ta ka hortagga dabka gubaya amaba biyaha qoynaya maryaha iyo kaarbedyada hase yeeshee khubarada kiimikada ayaa sheegay in wax ka yar laba boqolkiiba kiimikada ganacsi ahaanta loo adeegsado la tijaabiyey inay cudurka kansarka sababi karaan iyo in kale sababtoo ah tijaabada ayaa xilli dheer qaadata aadna qaali u ah xilligan la jooga cilmi baadhayaal ka socda jaamacadda boston ee gobolka massachusetts ayaa waxay soo saareen hannaan ay rajaynayaan inuu noqdo mid sahlan oo jaban kaasi oo lagu ogaan karo tobannaan kun oo kiimika ah oo cudurka kansarka sababa stefano monti waa khabiir ku takhasusay cudurka kansarka kana tirsan jaamacadda boston and uh, and basically will help both uh, the regulatory uh, agencies as well as actually the chemical producers si fudud arrintani waxay caawinaysaa hay-adaha xadeeya iyo shirkadaha kiimikada soo saara si ay wax soo saarkooda u sargooyaan ayuu yidhi waxa uu sheegay in cilmibaadhayaasha ka tirsan kulliyadaha caafimaadka barnaamijyada fayodhowrka guud iyo barnaamijka sumowga qaranka ee maraykanku ay daraaseeyeen kiimikada kansarka keenta oo lagu tijaabiyey jiirka amaba dooliga waxay ogaadeen in hidasidayaasha unugyada xayawaanku ay marna isxidhaan marna isfuraan marka la eego kiimikada jidhkooda ku baxaysa ee cudurka keenta moonti ayaa sheegay in in la eego kiimikada muddo gaaban ku socota jidhka dooligu ay tahay hab xilli horeba lagu cabiri karayo awoodda nooca kiimiko ee cudurka kansarka sababta waxaan u malaynayaa in hannaankan aannu horumarinayno uu qayb ka noqon doono hab loo adeegsan doono si loo ogaado iskudhisyada kiimikaada u baahan in baaris dheeriya lagu sii sameeyo iyada oo la eegaya awooddooda sababidda cudurka kansarka iyo wixii la mid ayuu yidhi walxaa kiimikaad ee la tijaabiyey ayaa waxaa ka mida dayoksin oo ah sun deegaanka wasakhaysa laguna yaqaano inay dadka u keento dhibaatooyin caafimaad oo badan oo uu kansarkuna ka mid yahay iyada oo dalka maraykanka laga joojiyey walxa kiimikaadoo badan oo ay ku jiraan kuwa keena cudurrada sida kansarka ayaa haddana weli deegaanada laga helaa stefana monti ayaa sheegay in loo baahan yahay in cilmibaadhayaashu ay fahmaan sida iskudhisyadan kiimikaadii ay u sababaan cudurka kansarka waxa uu intaasi raaciyey inaan la ogeyn isbedelada ay xilliga dhow ku sameeyaan hidasidayaasha kuwaasi oo marka ugu dambaysa keena cudurka kansarka
taasina waxay ahayd warbixintii waryaha v o a jessica berman aynoo diyaarisay waxaa soo jeedinayay maxamed cabdi sandheere halkaad kala socoteenna waa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a
rabadaan wanaagsan mar kale dhegaystayaal caalamka islaamka waxaa ka socda diyaargarowga loogu jiro munaasabadda ciidulfidriga bisha barakaysan ee ramadaan ayaa la filayaa inay maanta noqoto maalintii ugu dambeysay kadibna si rasmi ah beri looga ciido dunida muslimka goobaha diyaargarowga ciidda laga dareemaya waxaa ka mid a jibuuti sida uu kusoo warramaya wariyaha v o eda warbixintan uu magaalada jibuuti ka soo diray waa rabadaan muuse
waxaynu dhex joognaa mid ka mida ra'iislayaasha amba taaluulayaasha ugu caansan jabuuti bal ka warran diyaargarowga ciidda waa maxamed nuuriyaa layidhaah ciidda si fiican baan ugu diyaargarownay taas waxaad ku garataa anigaa xabeebsada hadli karelaaba oo codkaygu xidhan yahay markaa si aad iyo aad ayaan ugu diyaargarownay si aan magaranaysaa dadkaan ugu soo dhoweynay ciidda suuqu waa xaami dadku way ku fara badan yihiin waxaan arkaynaa dad badan ayaa timaha inaga xidhanaya bal ka warran walaa aad bay dadku badan yihin kelyaagu aad bay u badan yihiin si fiican baan u soo dhoweynaynaa waxaana ku talagalay dadka kelyaaga inaan si fiican aan u soo dhoweyno si ay u ciidaan saay ciid mubaarak magacayga yaasiin xuseen baa la dhahaa yaasiin bal ka warran ciiddii waa tan loo diyaargaroobaya xaggan suuqii ayaad joogtaa bal ka warran diyaargarowga ciidda diyaargarowga ciidda maanta dadku aad bay u soo wala baxeen suuqu waa camiran yahay talolwiga waa ka hadda waa lagu wala jiraa annaguna waa annagaa maanta tamaa iska xiranna dee sida ciidda aan isku diyaarin lahayn dadka waxaa leenahay dee ciid mubaarag ciid wanaagsan sidaa iyo dee ciiddeeda kalena allaha si khayr qabsan ugu gaarsiiyo bal sanadkan ka warran waxa gaarkee la wada tilmaamaya waxa weeyaan xagga ammaanka meel walba ciidamo boolisa ayaa jooga ammaankii xoog baa loo sugay ammaanku aad buu u sugan yahay waddankeena marka dadku waa kuwa si nidaam ay wax iska iibsanayaan wax rabshada ma jirto wax jirjiira ma jiro nidaamku aad iyo aad buu u wanaagsan yahay wax probleemoo ka jirana ma jiraan
waxaa ibsaday dhar ciideed muraayad saacad wax kaste waxaad u baahnayd maad wada heshay ciid wanaagsan ciid wanaagsan wax laali wixii aad u baahneed maad heshay waa la xabaanaa ku dhan suuqa ka waran suuq waa siyon weyn amnigan ba adage waa sidon buuq miyaanu ahayn waa buuqde wallah waa kaadhi ka waran ammaanka dad ila booliis baa jooga meel walba uu sugan yahay ammaankii nimcad weende ammaankaa ma aaminsannay magacay maxamed cabdi mahad maalkan baad iibinaysaa alaabta halkan baan iibinaynaa yaa kugu badan oo xiibsanaya shacabka dhallinyarada dumarka wax walba iibsanayaan wafaxaya suuqu kaba waxaan arkayaa kuwii carruurta inamaya hablama le ool waan haynaa wax oo dhan waan haynaa suuqu waa dacdac waka waa dacdac suuqu aad iyo aad iyo aad ah waa la fiican yahay ka waran ammaanka si wanaagsan baa loo sugo fiican baa loo sugaya oka ciid wanaagsan ciid wanaagsan ciid wanaagsan ah ciid muslimka dhan muslimiinta inta nebi maxamed nebi maxamed waan salaamayna magacayga waxaa la dhahaa caashi axmed nuur maasha allah waxaan leeyahay si wanaagsan loo ciido uu fiican yahay uu wanaagsan yahay nabad iyo bashbash iyo barwaaqayn lagu ciidaa wanaagsan aad buuna u fiican yahay aragtidayda iminkaan arkay ka waran ma wada heshay carruurtii wixii oo haa maasha allah ciid wanaagsan weeyaan si fiican baan ugu ciidaynaa ilaahayna waxaan ka baryaynaa caafimaad iyo bashbash inaan ku ciidno iyo barwaaqo iyo nabadgelyo inaan ku ciidno annaga iyo qayrkayaba iyo wixii muslime walaalahayaba reer birjig baan birjig baan ka yimid reer jabuuti baan ahay magacaygu waxa weeyni waa daahir cabdilaahi cabsiye markaas waxaan u iminday anigoo ciyaalkaygii wata oo labada nin aan dhalay iyo garab jooga aan keenay halkan waxaan ujeedadan u keenna waxay ahayd inay ka profiteeyaan ay arkaan dalkoogii iyo dadkoogaba soo bartaan iyagoo ku dhasha beljiga gaar ahaanna waxaan u keenay ujeeddada ahayd ciidda farxadda leh aynay ka profiteeyaan ay mataqaanaa dadkoogana bartaan sida loo ciidana bartaan waayo wadannadaan ku noolahay sababta waxay tahay in ciidda lama dareemo waayo sababto inta muslimka unbaa isku tagta oo dee salaanta laakiinse dadku ummadda kale naga badan laakiin halkan waxaan dareemaynaa dadku inay dad isku yimiday oo dadku ay badan tahay dadku badan yihiin oo markaa dee farxaddu aad iyo aad looga arkayo dalka dhexdiisa waa inay dadkooga la ciidaan badukan waxaan u keenay dadku in la ciidaan ay bartaan dhaqankooga hiddahooga iyo sida loo ciido iyo dee sida ummaddu tahay imisaa kugu dambaysay jabuuti daahir shan laatan baa ugu dambaysay laakiin waan imaadaa labadii sana mar baan imaadaa sanadka horna waan imaadaa ciiddii waan joogay sidan oo kale ujeeddadaan u soo kaxeena waxay sanadkii hore ciiddii halkan baan keligay baan joogay laakiin iminkahaan waxaan u keenay halkan waxay ahayd say u dareemaan ciidda farxaddeeda annoo la baartaasheeyo iyaka iyo faamigoogaba
aad iyo aad buu mahadsan yahay ramadaan muuse oo barnaamijkaasi diyaargarowga ciidda ku saabsan nooga soo diray magaalada jibuuti ee dalka jibuuti
ramadaan kariim ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan haatan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka ganacsiga waxaa muqdisho kusoo diyaariyey waryaheena axmed xasan colaad
wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii ganacsiga barnaamijka ganacsiga toddobaadkan waxaan ku egeynaa dhaqdhaqaaqyada ganacsi ee suuqyada kala duwan ee magaalada muqdisho oo laga dareemayo dhaqdhaqaaq ganacsi oo aad u xoogan maadaama ciidulfitrigii ay fooda inagu soo hayso waxaana suuqyadani soo camiray dumar iyo carruur fara badan oo iibsanaya dharka noocyadooda kala duwan haddaba qaar ka mid a ganacsatada ayaan wax ka weydiiyey suuqyada magaalada muqdisho dhaqdhaqaaqa ganacsi sida uu yahay magaciga xasanuur cabdi aadan oo joogo suuqa weyn suuqa xamarweyne
cabdinuur halkan maxaa ku iibisa adiga waxaan ku iibiyaa kabaha yararka waaweynka oo dumarka oo rag iyo waaweynka koobantaba suuqan alxamdulilah wallaahi maalmahan aad u kala socdaa ciiddaan sugaynaa kolleyta waa aad u furayaan suuqa dhaqdhaqaaqiisa aad aad loo gadanaya waxaan sugaynaa kolleyta beri beri dambana ciid noqoto insha allahu ganacsigana si fiican u socdaa
dadku wax ma iibsanayaan oo dhaqaalo ma jiraa dadku oo maaragtay suuqyada markay yimaadaan si fiican wax ma u iibsanaya wallaahi ciiddaan iyo ciiddii hore ismale laakiin insha allahu maasha allah ada kolley toba ciidda waxaa tobankan dambe aad aad u kala socdaa laakiin ciidihii hore oo kale sanadkaa lamid maaha ciiddii hore fiicnaa jirta laakiin kan hadda duu ilaah yidhahdo insha allah wixii adi kolley toba oo oo nugu filan waan ka helnaa laakiin sidii hore oo kale ma aha maadaama hadda aad iibiso kobaha dumarka oo kale bal ka warran kobaha dumarka oo kale sidee loo iibsadaa wallaahi wax hadda socda keliya dumarka waaye tahay maxaa yeelay kabaha raggii socodkooda wuu yaryahay marka kabaha aad u socda kuwa caruurta ilmaha yarka dumarka eh waaweynka dumarka eh iyagaasa aad loo isticmaalaa marka iyagana alxamdulilah faa'iido fiicanaa ku qobnaa maalmaha ciidaha aad u soo galaan maxamed waxaad joogtaa dukaankan carwada bal ka waran dhaqdhaqaaqa ganacsiga sidee wax u socdaan oo dadku wax ma iibsanaya si fiican aad wax u iibsanaya dhaqdhaqaaqa aad buu u fiican yahay hay maxaa iibisaa adigoo halkan oo ka muuqda waxaan xijaabe iyo daahman iyo shumacyo iyo wax badan iyo dar caruur ayuu nooc hadda waxaa ii muuqdaa shumacyadii aa ii muuqdaa daahiyadii ee, qurxintii waa alaabooyinkii guryaha weeye Een, bal ka waran dadku ma iibsanayaanoo wax ma qurxsanayaan guryihii si fiican ay u iibsanayaan si fiican aad bay u wanaagsan tahay markaad fiiriso ciidii hore iyo ciidahan bal ka waran markaas barbar dhigto diyaargarowga xagga een, ciidulfitriga ciidan aaday u fiican tahay oo ciidana ka sii fiican aa dadka aaday wax u gadanayaan Een, marka dhaqdhaqaaqu waa fiican yahay ganacsigaa leedaha sooma si fiican oo wax baa la iibsanaya ha si fiican Hay.
si fiican u bal iibsanayaan.
bal sharax bal dadka wax iibsanayo een, ma dumar bay u badan yihin ma caruur maxay u badan yihin dumar iyo caruur ay u badan yihiin dumarka iyo caruur si fiican bay wax u iibsanayaan aniga nuur ciyaalibu nuur eh, bal ka waran dhaqdhaqaaqa ganacsi een, suuqan xamarweyne iyo sida wax u iibsanayaan dadka maadaama hadda aad bacdilo weyn aad dhex fadhido wallaahi ni dhaqdhaqaaqu muxuu boqolkiiba boqol aad ayuu u fiican yahay sida maanta ciidda loo gadanayo iyo shala iyo daraadi weliba aad mataqaana boqolkiiba boqol is aad u aad xaaladuna hadda boqolkiiba boqol oo kale waa diyaargarowga ciid fitriga ayaa dadku si weyn uga muuqdaa bal ka waran dadku wax ma iibsanayaan markay suuqyada soo galaan waa iibsanayaan boqolkiiba boqol laakiin shalay iyo daraad ayaa fiicnaada maanta waxaa looga horumada xagga macmacaanka xalwadii iyo busudkii iyo mataqaana ayaa loo horumad maanta fadhi ayaan dareemaynaa laakiin berihii hore ayaa mataqaan suuqa dhaqdhaqaaqiisa aad u fiicnaa boqolkiiba boqol
Een, waa tahay marka een, maxay u badan yihiin dadku wax iibsanaya maalmihii u- aad een, u dambeeyo oo diyaargarowga ciidulfitriga wallahi ni maalin mar wax la geedaa dharka yararka ah ciyaalka sida mataqaanaa een, toobabka mataqaanaa goonooyinka iyo shaatiyaasha funaanadaha ciyaalka surweelada shaatiyaasha ayaa la gedanay berihii shanta dambe waxaan gedayna mataqaan sida dahayada roogga kaleeto shumuuca kaleeto go-yaasha mataqaanaa ubaxyada fiyoorayaasha alaabta matan guryaha lagu camal ayaan gedayna berihii dambena marka axwaasha saas waa marka waqtiyadan oo kale ka war waxaa la yidhaahdaa ganacsatadu een, dharka iibisa aad bay uga faa'iidaystaan xilligan oo kale sidaa miya wallahi niyow waxaa la yidhi nina si u dhahalay nina si u qaaday annagu kolley xilligan waa xilli aan boqolkiiba boqol ku xisaabtanno laakiin dadka si fiican waxu gadnaa maahane si mataqaana biniadam ka baxsan oon sharciga wax loogama gedi karo ayaguna kaa yeeli mid dad ilbaxa waaye boqolkiiba boqol si markii qalil caadi iyo macquul ayaa waxu gadanaa marka sidaas waa axwaashu
jaamac maxaa iibinaysa aday waxaan iibihayo farshaxanka ciyaalka haye ah maanta ciid waaye ciidduna aaday u wanaagsan tahay marka waxa weeye aadaan ugu faraxsannahay marka diyaargarowgii ciidda carruurihii alaabooyinkii waxbaa iibinaysaa ciiddiyaan iibinaa hadda noocyadaad gedaysa maxaa ka mid a yaan ka mida waxaa ka mida baabuurta bastooladaha een, waxaa weye laafooyinka wax alla wixii ciyaalku ay gadaayaan oo dhan waxaas waa ku faraxsannahay alaabalaabay banooniga bastooladaha baabuurta yarka carruurta kuusha een, diyaaradaha waxaas oo dhan baan waxa gadanaa.
carruurta ay ku ciyaaraan oo dhan ba Waxa carruurta ku ciyaaraan baan gadaynaa haye Ay, waanu ku faraxsannahay haye ciiddu si fiican ay noogu socotaa ciiddu marka een, wax iibsigaad iibsiga oo diyaargarowga ciidda waxaa leedahay si fiicanay u Ah, socotaa si fiican ay noogu socotaa haddii alla yidhaaha haye hadda waqtiyadan oo kale wixii ka dambeeya waxaa leeyahay dhinacii kale macmacaankii wixii baa loo diyaargaro Iyo alaabtii kale saan u diyaargaroobaynaa Haye.
Aniga hadda alaabtii ciidaan haynaa markaan haye Waa mana- laakiin waa la iibsaday dadka Ah, carruurtu si dadka fiican waa loogu carruurtu iibiyey waa sooma iibsadeen, hadda waa iibsahayaan hadhowtu waa iibsadeen marka beryahan oo dhan basaan ciid noogu taha haddii ilaah yidhaah haye haye khayran soo marka waa waa farxad gooniyaa leedahay ganacsigu farxad waaye iyo reerreen weliba haye haye ilaahay nabada noo siyaabso dhegaystayaal intaa haynoo joogo barnaamijkii ganacsiga inta aan mar kale ku kulmi doono toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo ramadaan kariim
aad iyo aad buu mahadsan yahay axmed xasan colaad oo barnaamijkaasi ganacsiga nooga soo diray magaalada muqdisho halkaad ka dhagaysanayseena waa v o a washington haatan cashaan ku codsado wararka caalamka kuwoodii ugu door korona midii laba casha waad mahadsantahay maxamed mitidiinta xamaas ayaa sheegaya inay hadda ogolaan doonaan afar iyo labaatan saacadood oo xabad joojin cusub ah oo ka dhacda khaza taas oo bilaabanaysa labada duhurnimo ee saacadda waddankaasi israa'el ayaa weli laga wardhowrayaa inay jawaab ka bixiso xabad joojinta u dambeysay ee kasoo yartay xamaas xamaas ayaa arrintan ku dhawaaqday axaddan maanta ah wax yar kadib markii israa'il ay dib u bilowday duqaynta ay ku hayso khaza taas oo ka dambeysay gantaallo lagaga soo tuuray dhulka falastiiniyiinta madaafiic dhowr ah ayaa israa'iil lagaga soo tuuray khaza saacada ka hor intii aan la gaarin xilligii ay dhammaan lahayd xabad joojin kale oo la sameeyey baarayaal ka tirsana booliska dalka australia iyo netherlands ayaa dib u dhigay qorshe ay axaddana maanta ah ku doonayeen in ay ku booqdaan goobtii ay ku burburtay diyaaraddii maleysian airlines ee bariga ukraine iyaga oo sheegay in uu jiro welwel dhinaca amniga ah iyada oo goobtaasi uu dagaal ka socdo aad baad mahadsan tahay caaso barnaamijkii galabnimo ayaa intaa u dambeeyey intaynu toddobada fiidnimo kulmi doono maxamed odnile iyo caasho idinle sidaas iyo fiidnimo wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.